ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أه waxaan ka soo hadlaynay waxaan niri maadaama aan ka hadlaynay itibaac manhaj salaf waxaan niri waxay awlawiyada siiyaan oo shay kasta kulligii ay ka hormariyaan calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay man maata wa huwa laa yushriku biاllahi shay-a dakhala aljanna axadku haddii ou dhinto isagoo aanan ilaahay u shariik yeelin jannada ilaahay buu galaya hadduu isagoo shirki samaynayo dhintana waa cagsigeeda wey cadaabkii ilaahay buu galaya subxaanahu watacaala marka sidaa darteed yacni tawxiidka maadaama uu yahay insaanka waxyaalaha uu ku badbaado oo cadaabka ilaahay uu kaga badbaadayo sidaas ayay oolowiyada iyo u siiyaan mudnaanta ay u siiyaan weyaan waxay kaleeto ay ka qaadanayaan xadiidkii isna saxiixa ahaa oo mucaad ibni jabal xadiidkii macruufka ahaa markuu nabigeena mucaad uu diray oo yamana uu diray wuxuu yidhi inaka ta'tii qowman ahla kitaabin mucaado waxaad u tegi doontaa markaad yaman tagto dad ahlu kitaaba ayaad u tegi doontaa marka mar haddaad u tagto ilayhi awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah taas ugu yeer kan ugu horeeyo oo dadka ahlu kitaabka aada ugu yeeraysaa ha noqdo tawxiidkaasi laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah sidaa darteed ayay awlawiyada ay u siiyaan waan ka soo hadalnay yacni ma arkaysa tawxiidkaasi culammadu inay qaydiyaan oo tawxiid yacni ma arkaysaa yacni ma arkaysaa la yidhaahdo tawxiidun fi lqasdi waaltalab oo tawxiid aluluhiya la yidhaahdo iyo tawxiidun fi lmacrifati waalisbaat oo tawxiid alrububiya iyo ma arkaysaa soo gelayo tawxiid alasmaa wasifaat marka waxaan idhi mawduuca alasmaa wasifaat la yidhaahdo insha allah waxaan rabnaa inaan muxaadara oo mustaqil ah uga hadalno laakiin caawa insha allah waxaan dhamaystiraynaa yani tawxiidkii oo ma arkaysa fi lqasdi waaltalab ama tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada hadba waxa ay culamada ku itlaaqaan kaa ayaan insha allahu tacaala dhamaystiraynaa yidhaahdeen tawxiidkaas oo ma arkaysa tawxiid aluluhiya la yidhaahdo isagana waa ka soo hadalnay inuu yahay ilaahay subxaanahu watacaala in ma arkaysa loo keli yeelo keligii cibaadada in loo keli yeelo cibaadadaas waxaan ku sheegnay salaadii baa ka mida zakadii baa ka mida soomkii baa ka mida xajkii baa ka mida ducadii baa ka mida istiqaasadii baa ka mida isticaanadii baa ka mida alkhawf wاlraja baa ka mida altawakul wاdabxu baa ka mida alnadr wاlragbat wاlrahba baa ka mida alisticaada baa ka mida waxaasoo dhan oo aada wada garanaysaan yani waa in ilaahay keligii subxaanahu watacaala loola qasdo kolka cibaadadan ka soo hadalnay muxaadaradeenii hore cibaadada ayaan uga hadalnay culamada waxa ay ku ma arkaysaa tacriifiyeen oo ay ku sheegeen yaa sida masala sheekh alislaam ibnu taymiya laba tacriifood uu leeyahay ayaanu sheegnay wakadalika ibnu kasiir baanu ka soo qaadna xoogaa waxaan ka soo guurinay qurtubi baan ka sheegnay cibaadaadka macna alcibaada waxa loo jeeda marka tawxiidkaas oo ilaahay cibaadada loo gooni yeelo ah waa midka ay rusushu la timid wey waa tawxiidka ay rusushu la timid rasuul kasta kulligiina ilaahay oo la soo diray subxaanahu watacaala kolkaa waxaan ka hadalnay cibaadada shayga la yidhaahdo in ay tahay xaq oo alla leeyahay subxaana watacaala oo qofku la wadaagsadaa oonan jirin intaas arrimooda hadda aan tirinayno ilaahay keliya baa iskale axad kale oo shaqo kula ma jiro axad kale oo shaqo kula ma jiro ujeedinteeda ilaahay laga jeediyo oo axad kale loo jeediyana shirki bay qofka gaarsiinaysaa shirki ayay gaarsiinaysaa marka waxaan idhi waxa u horeeya ducadoo kale masalan salaadaha qofku markuu tukana ilaahay keliya buu u tukadaa laakiin waxaa dhici karto shayga khatarka ah waa ducada wey markuu qofku wax baryayo ducadu tawxiidkay ka mid tahay qofku markuu baryayo waxaa la rabaa inuu ilaahay u khalliso inuu addoon yahay daciif ah miskiin ah macbuudkiisa u baahan inuu yahay waa in uu muujiyo cibaadadaas ducadaa baryadana waa inaan axad isaga ka soo haray loo jeedinin ama malag ha noqdo oo malaa'igta muqarabiinta ka mid ah waa inaanan la baryin ama ha noqdo ambiyada rususha mursaliinta ah ka mid noqdo ama qof saalixa ha noqdo ama nebi ha noqdo ma arkaysa jinni ha noqdo ama insi ha noqdo magxaan iyo geeda ha noqdeen ama xayawaanaad ha noqdo axad ilaahay ka soo haray waa min duuni illah la yidhaahay baryo ma laha ilaahay keliya waa inaan baryada u khallisno subxaana watacaala cibaadada marka waxaan ka soo hadalnay inay culammadu yidhaahdaan laba nooc inay leedahay yani waxaan ujeedaa ducada inay laba nooc leedahay labada noocna labada noocna inay iskulminayaan ay isisoo hoosgelayaan waxaa la yidhahdaa ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala labadaasaa loo kala qaada ducaau mas'ala qur-aanka mar waxaad arkaysaa isagoo aayadaha qaar ducaau cibaada u jeedo qaar isagoo ujeeda ducaau mas'ala wax weydiisasho leanna labada shayna waa islaazimayaan baana walidalika ibnu taymiya qowlkiisii waan soo sheegnay inuu yidhi yani ducaau cibaada kulligeed waxay keensanaysaa ducaau mas'ala wakadalika ducaau mas'ala wuxuu leeyahay wakulu ducaau mas'alatin wakulu ducaai mas'alatin mutadaminun liducaai alcibaadati ayadana way soo hoosgelaysaa marka yani qofka adiga aada bariso ood wax weydiisato waad caabuday qofka aada wax weydiisatay su-aal aada ula timid waa ahad aada caabudan wey wakadalika qofka adiga aada caabudaysana waxa wey waa inaad wax weydiisataa maxaa u caabudaysaa waa inuu burkii ku hayi kaa qaado nafci kaa maqanna ku siiyo waxaad u caabudaysid waa taa weeyaan marka haddiiba aada caabuday waxbaad weydiisanay marka labadaba waa isu soo hoosgelayaan aayadaha qur-aanka ah ee ducada ilaahay uu kaga waramayo ama ducaau cibaada ha noqoto ama ducaau mas'ala ha noqoto hadan dhawt waan sardinay aayado tiro badan baan sardinay aada ma arkaysa waa ka hadalnay qur-aankana aada ayay ugu tiro badan tahay marka baryada ilaahay baa iskale subxaana watacaala ilaahay baa iskale axad ka soo haray oo ducaleyna ma jiro qofka ilaahay axad aan ahayn baryana waa axad ma arkaysa shirki ku dhex jira wey waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim gaafiluun waida xushira annaasu kaanuu lahum acdaaa wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin ayadaas baa ka mid ahayd ayadii aan maalin habeen dhawta ka hadalnay waxaa ka mid ahaa qul ara'aytakum in ataakum cadaab اllahi aw atatkum asaacatu agayra allahi tadcuun in kuntum saadiqiin haddii yani cadaabki ilaahay idin yimaayo ama saacaddii qiyaamo ay idinku dul dhacdo ilaahay cidaan ahayn miyaad weydiisanaysaan ood baryaysaan oo wax su-aalanaysaan haddaad siin kuwa run sheegayo markaasuu ilaahay leeya bal iyaahu tadcuun fayakshifu ma tadcuuna ilayhi in shaa watansawna maa tushrikuun marka aayadahaas waan ka soo hadalnay qofka markuu dhibaataysan yahay oo marka uu u qayshado baryo axadka ajiibo inuu ilaahay yahay subxaana watacaala ama yujiibu lmubdara idaa dacaahu wayakshifu suu'a yuu yahay qofka dhibaataysan qofka marka uu dhibaataysan yahay ou baryo axadka ajiibaa waa kuma ma dhagax baa ku ajiibaya mise axad dhintay oo qabri galay baa ku ajiibaya waa mayo kuma ajiibayo waa khaaliqaaga wey macbuudkaaga wey marka cibaadada ilaahay baa iskale subxaana watacaala cibaadadaas waa in ilaahay loo gooni yeela waxaana yidhi waxay yani ma arkaysaa tawxiidka loo hormariyey wuxuu ahaa inay waa hagaagaysaa biidn illahi tacaala waxa weeye haddii isagoo ilaahay aanan shirki u samaynin wadaagsi samaynin cibaadadiisa iyo wax alle wuxuu rabbi khalqigiisa kala goonida noqday isagoonan axadna la wadaajinin markuu qiyaamo tago xataa haddii macaasi ou la tago xataa haddii la naaro oo cadaabka ilaahay ou gala bifadli kalimati laa ilaha ila allah wa bifadli اlikhlaasi waاtawxiidi cadaabka kuma waarayo qofkaas waa laga soo saaraya qofka man man kaana fii qalbihi midqaalu darati min iimaan oo qalbigiisa ku jira xataa hadduu cadaabka ilaahay galo kuma waarayo waa laga soo saaraa weeyaan marka sidaa darteed baa awlawiyada loo siiyaa tawxiidka loo siiyaa weeyaan waxaa ka mid ah waxyaalaha cibaadada waxaa la yidhaha istikaasada istikaasa la yidhaha istikaasa macnaheedu waa maxay waxaa la yidhaha waa alab lkaws gargaar aad dalabto wey waxaa la yidhaha wahuwa izaalatu shidda dhibka ku haysto oo lagaa zuuliyo wey izaalatu shidda waxay la mid tahay kalistinsaar dalabu nasri oo kale taasoo kale ay la mid tahay marka istikaasa waa gargaar dalab wey gargaar baad weydiisanaysaa yaa marka gargaarka la weydiistaa ilaahay baa la weydiistaa subxaanahu watacaala axad kale oo gargaar la weydiisto ma jiro taas waxa weeye waa inuu qofka mu'minka ah qofka muslimka i qalbigiisa iyo maskaxdiisa ay gasho gargaar haddaa weydiisanayso macbuudkaada oo keliya adiga ku abuurtay oo addoonka u tahay gargaar weydiiso walidaalika istikaasada iyo ducada culammada way kala farqiyaan tafriqay u sameya way kala saaraan waxay leeyihiin yani ana alistikaasata laa takunu ila min almakruubi istikaasada sideeda qofka makruubka ahee kurbadu ay hayso ayay xaggiisa ka timaadaa walaakina adducaaa acamu min alistikaasa liannahu yakunu min almakruubi wagayrihi ducadu way ka caamsan tahay oon axadka kurbaysan yani ma arkaysaa ilaahay wuu u qayshadaa oo ducadii way ka ahaan kartaa axadaan kurbahayninna ilaahay wuu baryi karaa xaalkiisa wuu baryaya marka ducada ayaa caam ah laakiin istikaasada ayaa khaas ah istikaasa waxay khaas ku tahay axadka kurbaysan oo keliya kurbada hayso dhibkaa qofka kusoo degay waa makruub wey wujida shidaa qabsatay shidadaa iyo dhibkaa in laga qaada buu dalbaya marka qofka hadduu axadkii ka qaadayey oo khaaliqii ahaa uusan la aadin ee axad kaleo makhluuq oo siduu isagoo addoon u yahay addoon u ah ou la aado faqad ashraka maca allah ilaahay buu la wadaajiyey ilaahay wixii ou lahaa yuu la wadaajiyey walidaalika waxaa la yidhahdaa waxaanan khilaaf ka taagnayn oo aanan axad isku khilaafay jirin alistikaasa bilmakhluuq inay ma arkaysaa makhluuqa fii maa yaqdir waxa uu awoodi karo in la kaalmo weydiisan karo gargaar la weydiisan karo qofka wuxuu awoodi karo waa la weydiisan karaa masalan yani bani aadamka markaa gargaar weydiisanayso waxaa ka mid a cad baaba kusoo weeraray waana kaa xoog badanya awooduma haysid dad kale waad kaalmaysanaysa waad gargaar baa weydiisanaysaa laanna bani aadamka wuu awoodi kara inuu ku garab istaago dadka kaala tagto cadowga uu kaa dhaciyo wuu awoodi karaa dufaag baaba ma arkaysaa yani ma arkaysa subaac baa kusoo weeraray libax baa ma arkaysa iyo dhirwa wax lamida baa ku kusoo weeraray waxa xad bani aadam warkaale iyo gargaar oo kaale garab istaag waa dhihi kartaa yani waxyaalaha iska banaanoo bani aadamka uu awoodi karo tuug baa inuu ku dhaca rabo tuugii ku dhacayo warkaale tuugaan igala maarata iiga kaalmeen waa dhihi kartaa iiga gargaar waxyaalaha bani aadamka uu awoodi karo oo kale waxa weye wax khilaafa ka taagan ma jiro walidalika ilahay qur-aanka waa kan ku sheegay fi suurati alqasas nabiy llaahi muusa iyo ninkii ma arkaysaa labadii nin isaysato kii qibsiga ahaa iyo iyo kii kaloo israa'iiliga ahaa markii ay muxuu ahaa labadoodu dagaalamayeen kii israa'iiliga waa kan u kaysada muuse faistakaatahu aladii min shiicatihi ala aladii min caduwihi waa kan ilaahay uu leeyahay laana ninkan israa'iiliga ahi midkan qibsiga ah baa ka yani waa ka awood badnaa waana dad la addoonsan jiray wey oo dulli ku jiray wey marka istikaasa weydiistay warkaas muuse iiga gargaar cadowgeegaan buu yidhi muuse waa awoodi karay inuu uga gargaaro wr maarkiisa u gargaaray fawakazahu muusa faqada calayhi muuse hal feer buu ku dhuftay markuu feerkii ku dhuftana ninki waaba u dhintayba ee yani qibsiga ahaayee fircawn qoomkiisa ah marka sidaa darteed bani aadamka waxa uu awoodi karo in la weydiisto oo gargaar laga codsadaa iyadoo cid isku diidana ma jirto laakiin waxa la diidaya waa maxay waxaa weeye waxa weeye fima laa yaqdir calayhi alinsaan yacni waxa uusan axadna awoodi karaynin ila allahu subxaanahu watacaala ilaahay keliya waxa uu awoodi karo yaa loo jeeda masala kufraanu dunuubka oo kale dembi dhaafaad weydiisanaysa yaa ii dembi dhaaf dhaysa ilaahay may axad kale miyaa kufraanu dunuub ah waa maya yacni maarkaysa cadaabkiiba lagaa badbaadiyo cadaabkiigaa kaa badbaadin karo allah baa kaa badbaadin karo cid kale kaama badbaadin karto hidaayadaad waraysanaysaa hanuun baad weydiisanaysaa yaa ku hanuunin karo hanuun hanuunkii aad ka istikaaso weydiisanaysaa waa allah wey roob baad doonaysaan in ilaahay idiinsoo in la soo dejiyo insaalulmatar yaa iskale ilaahay baa iskale bani aadam ma awoodi karo risqi baad u baahan tahay ma awoodi karo axad kale ilaahay mooye subxaana watacaala waad jirasay caafimaad baad u baahan tahay ilaahay keliya baad weydiisanaysaa caafimaadka axad kale oo caafiyo ku siin karaa ma jiro awlaad baad u baahan tahay ilaahay un baa bixiya axad kaleeto ku siin karayo ma jiro jannadii in lagu siiyo baad rabtaa unbaa bixin karo marka waxyaalahaasi wixii lamidka ah oo ilaahay keliya uu awoodi karo weeyaan markii aad u baahan كربة الأولاد كربة الرزق كربة العافية كربة القحط والجذب وحصل مرة كقبتان كربة مرة كقبته يا أول... يا ألقي شنيسا ولا أهلي ساوي والله سبحانه وتعالى قاس وحوي مرتي آد أحد آن خالق يا معبود كأذيك وانتي آن أنا هين آد أولي حيثه وشرك بين قنين وولاجمين oo khalqigii ilaahay aad makhluuqiisii allah khaaliq ah ood makhluuqiisa la wadaajisay buu noqonayaa weyaan istikaasadana qur-aanka markaad aragtid yacni ilaahay baa iska leh id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum an fastajaaba lakum annii mumiddukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin ilaahay baa yani iska leh muslimiinta markay kurbada ku dhacday ilaahay bay istikaasada jiisteen markaasuu rabbi malaa'ig usoo dejiyey ملائكتاس بار ربي وجود جاره سبحانه وتعالى حديث طبراني في معجمه الكبير او كور نهايه وحاوليه يعني عبادة بن صامت ايانا نبي كورنا عليه الصلاة والسلام وحاوليه أه وحجوبي انه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين وقت النبي ايا وحجوبي جري munaafiq dadka mu'miniintaa dhibo mu'miniinta dhibo ayaa joogay marka faqaala bacduhum asxaabtii qaarkood baa waxay yidhaahdeen qumuu bina qumuu binaa nastakiisu birasuuli illahi min hada almunaafiqi nakiciya aan rasuulka ilaahay istikaaso weydiisano munaafiqan inuu loogu gargaaro aan weydiisanay marka munaafiqaasi kee keebuu yahay lama sheegin munaafiq un baa la iska yidhi bacdiga odhanayo aan u tagnay nebigana riwaayaadka qaar waxay leeyihin waa abubakar sidiiq abubakar baa hadalkaa yidhi nebiga aan istikaaso weydiisano hadalkaasoo kale bay leeyihin markii nebiga arrinta u sheegeen nebigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi oo ugu jawaabay inahu laa yustakaasu bii wa inamaa yustakaasu billaah aniga gargaar la ima weydiisto laakiin allah baa la weydiistaa subxaana watacaala wainamaa yustakaafu gargaar waxaa la weydiistaa billah aniga laga weydiisto allah baa iska leh marka shay ilaahay leeyahay weeye u daaya arrintaasoo kale buu nabigeena odhanaya calayhi salaatu wasalaam marka yani ma arkaysaa ragga qaarkii sida yani ninka la yidhaha abuyasiid albustani oo nin suufiya ahaa bay ka sheegaan arrintan hadal bay ka- ka soo guuriyaan waxaa ka soo guurinayo shawkani wuxuuna ku soo guurinaya kitaabkiisa alrasaa'il asalafiya yani kitaabkaas ayuu ku soo guurinaya waxa uu leeyahay istiqaasada asagoo ka hadlayo wuxuu leeyahay istiqaasat almakhluuqi bilmakhluuqi ka istiqaasati alghariiqi bilghariiqi makhluuq inuu makhluuq kala gargaar weydiisto axad isagaba addoon ah oo la abuurayo maskiina inuu axad kale wax weydiisto waxay la mid tahay yacni qof gariib ah biyo qof ku dhacay oo bad ay qaaday ama webi qaaday ama daad uu la tegey oo qof kaleo daadkii la tegay weydiisanayo istiqaaso weydiisanayo hebelo ii gargaar dhahay isagii laaba daad qaaday muxuu kuu gargaari karaa marka bani aadamku sidaasoo kale buu la mid yahay buu leeyahy laba qofoo daad wada qaaday inuu midkood midka kale yidhaho hebelow ii gargar wax suuragala ma ah marka makhluuqba haddii aad weydiisatid taa oo kale ayay la mid tahay buu oranaya wakadalika sheekh kale kasoo guurinaya hadalkaaba la mid ah oo la yidhaha abu cabdillaahi alqurashi ayuu kasoo naqliyaa shawkani waxa uu leeyahay istiqaasatu lmakhluuqi bilmakhluuq kaistiqaasati lmasjuuni bilmasjuun yani wuxuu la mid yahay makhluuq makhluuq gargaar weydiisto wuxuu la mid yahay yani laba qof oo isla xabisan oo xabsi ku wada jiro inay midkood midka kale yidhahdo hebelo xabsiga iga sii daa muxuu kasii dayn karaa isagiibaaba xabisan labadoodaa wada xabisan marka sidaasoo kaleeto ayuu bani aadamku la mid yahay makhluuqa la mid yahay istiqaaso waraysigiisa weeyaan marka shayga istiqaasada la yidhaahdo aad iyo aad bay u badan tahay mujtamacaadka mus- muslimka ah dhexdiisa waa ku badan tahay dadka isticmaala haba u badnaadeen dadkan turuqu suufiya la yidhaahdo aaday u isticmaalaan istiqaasadaas waad arkaysaa lagaa koriyo oo kale ya waxaa leeyahay najina min haawiya nabigeena iyadoo lala hadlayo calayhi salaatu wasalaam naga nabadgeli haawiya naarta la yidhaahdo baa laleeyahay yaa zakiya almansabi taasoo kale ba arkaysa akisnaa yaa rasuula allah akisnaa kawsan waxa weeye qasaa'idkooda markaad akrisid aad bay ugu tiro badan tahay in ama nebiga loo qayshado istiqaaso la weydiisto ama ma arkaysaa sheekh fulaan la weydiisto ama cabdulqaadir jiilaani la weydiisto ama axmed albadawi ama ma arkaysa fulaan bin fulaan waxaasoo dhan in la waraysto istiqaaso la waraystaa aaday u tiro badan tahay marka way u baahan yahay mujtamaceenna inaan waxyaalahan tusno mujtamaceenna aad buu ugu baahan yahay istiqaasada inuu ilaahay leeyahay keliya in loo sheego macbuudka iskale axad kaleeto oo la gargaar weydiisto ma jiro keligii inaan u doorano wey arrimahaasoo idin weeyaan isticaanaduna waa la mid isticaana waa kaalmaysi talabulcawn baa la yidhahda waa kaalmo aad talabtid kaalmo aad weydiisato weeyaan ayadana sidoo kale wuxuu bani aadamka awoodi karo waa la kaalmo weydiisanaya alaabtaadiyo adoo masalan baabuur kor saaranna waxaa leedahay hebelo alaabta iisoo dhiib waa kaalmo aad weydiisato wey alaabtaada korka ugu soo qaada matalan eh, waxaa leedahay xoolahan ma arkaysaa ii quudiyo ma arkaysaa eh, muxuu ahaa googi cawsi wax lamida iigu keen eh, ii calfi warqadan waxay iigu geysaa ma arkaysaa fulaan ii gaarsii waa isticaana la yidhahda waa wax bani aadamka uu awoodi karo wey laakiin wuxuusan awoodi karin in la kaalmo weydiisto kaalmo lagu su-aashaa ayadana ma banaana walidaalika ilaahay baa iska leh oo qur-aankana nagu oranayo yacni ma arkaysa suuradda aan intaasoo jeer maalinta aan akrino suurat alfaatixa ayuu rabbi nagu barayaa leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaan asaga keliya caabudno cibaadada uu leeyahay in isticaanadana kaalmo dalabka inuu asagu leeyahay keligii laga kaalmo dalbo sacaanada iyo gargaar yani waxaan ujeedaa kaalmo weydiinsiga ilaahay baa iskale isagaa la weydiisanay walidaalika mafcuulka la hormariyo oo ficilka lagu hormariyo waxay leeyihiin yufiid ataksiisa walxasra buu faa'iideynaya in arintan ilaahay keliya isticaanada iyo cibaadadu ay keligii ku tahay ayay yani arinkaas uu faa'iideynaya bay leeyihin ficilkii ayaa yani mafcuulkii lagu hormariyey iyaakadaas oo labada jeer la hormariyey nacbudu iyo nastaciino laga hormariyey waa yani waxay tusinaysaa mafcuulka iyo ficilka ka hormaray inay arrintan rabbi khaas ku tahay bay tusinaysa kolka ilaahay haddii isticaano la weydiisanayana waa in ilaahay la weydiistanaya subxaana wa tacaala waxyaalaha yacni ma arkaysaa rabbi ou leeyahay oo taqarubka ilaahay loogu dhowaaday waxaa ka mid ah dabxiga waxa la yidhahdo waa cibaada wey wujeeda markaad xoolaha la gowracayo xoolaha la gowraco dadka aada uguma intibahsana aada uguma baraarugsana ilaahay baa loo gowraca xajka markaan xajinayna nusuga la samaysanayo qofka hadigiisiibuu gowracaya taqaruban ila allah ilaahay baa loogu dhowaanaya marka shayga dabxiga la yidhaahdo ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala axad kaleeto iskale ma marka isagaa loo daynaya qul ina salaatii ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين marka culamada wanusukii ay dabxigay ku fasiraan nusuka waxaa lagu fasiraa bimacnaa dabxigayga iyo gowracaygu ilaahay baa iska leh yaa loo gowracaya haddaa wax gowracayso waa in ilaahay aa u gowracdo subxaana watacaala laakiin maanta inta ilaahay wax u gowracdo waa ay yar tahay aaday u yar tahay ilahay keyrkii loo gowraca ama shiikh fulaan ha loo gowraco oo qabri fulaan ku jiro ama jinni ma arkaysaa jinni fulaan la yidhahdo ha loo gowraco wax lamid waxaas wax lamida ha loo wada gowraca dabxiyadaas oo dhan waxaa weeye ma banaana waxaa weeye xataa cunitaankooda ma banaana in la cuno xaaraam wey ilaahay wuxuu leeyahay isagoo nebigiisa la hadlayo yacni suurat alkawtar wuxuu leeyahay fasalli lirabbika wanxar ay wanxar lirabbika wey yani rabbigaaga u tuko sidau salaada rabbigaaga u leeyahay naxrigana ilaahay keliya u gowra ilaahay keliya u gowra walidaalika axadka aanan ilaahay u gowracinayn axad kale u gowraco nabigeenna wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu malcuun yahay in qofkaa la lacmaday inuu malcuun yahay yani malcuun marka la leeyahayna waxaa weeye waa qof raxmadda ilaahay yani ma arkaysa iyo radihiisa laga fogeeyey oo laga dheereeyey weyaan lacnadaa markay qofka malcuun waa la yidhahdo waa la lacnaday raxmadda ilaahay mid laga fogeeye weyaan bimacnaa rabbi u naxariisan maayo ilaahay uma naxariisanayo xadiidkaas nebiga uu ku tilmaamay waa xadiidu cali bn abi taalib radia allahu canhu xadiidka imaamu muslim ayaana bisanadihi ku warinayo waxa uu leeyahay xadaanii rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam biarbaci kalimaatin rasuulka ilaahay baa wuxuu ii waramay oo ii sheegay afar kelimo buu ii sheegay buui kan koobaad wuxuu ahaa lacana allahu man dabaxa ligayr اllah ilaahay raxmadiisa naxariistiisa ha ka fogeeye oo ha lacnado axadka ilaahay axadaan ahayn wax u gowraco arrintaa ma sahlan man dabaxa ligayr اllah ilaahay waxaan ahayn qofka u gowraco marka taa waa afartii kelima kan ugu horeeye wy adabxu ligayri illaah axadka la yimaado inuu malcuunya tusinaayo weya kan labaad oo la lacnado waxa weeye lacana allahu man lacana waalidayhi axadka labadiisii waalid lacnado isaga ilaahay ha lacnado raxmadii ha ka fogey hadda sidee waalidkaa u lacnadaysa xadiis kale ayaa nabigeena la weydiiye oo saxiixa kayfa yalcanu rajulu waalidayh sideebu qofku labadiisii waalid u lacnada markaasuu nabigeena yidhi yasubu aba arajuli fayasubu abaah wayasubu ummahu fayasubu ummah yacni qof kale ayaad aabihii caynaysa ama hooyadii caynaysa aad lacnadaysa markaa cayida hebel hooyadii iyo aabihii iyo adna aabbaha iyo hooyadaa caynaya marka adaa sabab ugu noqday soomaha labadaadi waalid in la lacnado ilaa adaa ku bilaabay lacnadeed marka sidaasuu nabigeena u leeyay lacana allahu man lacana waalidayhi ayuu nabigeena oranaya waxaa dhici karta qofka tan soo gela dhinacaas waalidaynnimadan way soo gasha inaa waalidkaa lacnado way dhaxdaa qofku inuu lacnado waalidkana waalidkana waad ogtihiin xataa kelimada ta'afufka kelimata uf ayaa loo diidaa inaad xoogaa dhibsato oo kelimad cara ku jirta aad ku tiraahdo yaana loo ogolayn marka taas isagana buu ohanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam kan saddexaad waxa weeye lacana allahu man aawaa muxdithaa ama man aawaa muxdathaa waalidkana waad ogtihiin xataa kelimada ta'afufka kelimata uf ayaa loo diidaa inaad xoogaa dhibsato oo kelimad cara ku jirta aad ku tiraahdo yaana loo ogolayn marka taas isagana ilaahay baa lacnaday buu ohanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam kan saddexaad waxa weeye lacana allahu man aawaa muxdithaa ama man aawaa muxdatha yani in hoos in ma arkaysa muxdit la yidhaahdo iyo muxdath in la yidhahdo labadaba rawaayib waa la sheegaa yani bikasri daali wa fatxihi labadaba waa la sheega haddii muxdis la yidhaho ismu faacil wey haddii muxdath la yidhahdana waa ism mafcuul marka yani qofka qof muxdis ah soo dhoweeyana ilaahay ha lacnada buu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalam marka haddii yani daalka la hoos dhigo muxdis la yidhaahdo waxaa loo jeedaa qof jaani ah oo dulmi soo sameeyey dad buu soo dilay waxbuu soo dilay markuu qofkii soo dilay yaad adiga iwaa ku samaysay ood mancisay ood hor istaagtay ood u diiday in la in la kisaastabaad hor istaagtay kaasna ilaahay baa lacnaday subxaanahu watacaala muxdisaa la yidhaahdaa dad buu soo dilay markuu dadkii soo dilay waa gadaal marsatay gadaal baad marsatay waxaa tidhi anaa ka soo sokeeyo waa difaacda waa wax maanta ma arkaysa yani soomaaliya ka socda oo kale weeye nin dhaalima oo mufsid ah oo mujrim ah oo ummaddii dhiiggeedii ma arkaysa baabi'iyey oo dadkii laayey oo xoolihii dhacay oo ma arkaysa cirdigii ku xadgudbay baa wuxuu leeyahay qabiile fulaan garab istaagaysa ay difaacaysa nin hebel ma arkaysa caryaa taabta la odhanaayo waxa nin alla axad alla axadkii dhaalimkaasoo kale hor istaagay oo difaaca isagana malcuunuga lacana allahu man aawaa muxdita ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii muxdat la yidhaahdana waxaa loo jeedaa alamru almubtadac yacni amarka la bilowday qofka bilowdo oo soo dhoweeyo oo bidcada difaaco oo bidcadii ku camal fasho oo ku raadi noqdo axadkaasna allaha lacnada buu yihi waa mubta shayga ibtidaaca la yidhaahdo wey marka alamru almubtadac ayaa muxdat loo jeeda ku lasoo dariyey lasoo darisiiyey oo bidco ah oon diin ahayn qofka diin inta ka dhigo sidaa ku raadi noqdo oo ilaahay ugu dhowaado oo markaa haddana ayaga difaaco kaana waxa weeyaan ilaahay ha lacnada buu nabigeena odhanaya calayhi salaatu wasalaam midka afraad waxa weeye lacana allahu man hayara manaara alardi ilaahay ha lacnado axadka bedelo oo dooriyo calaamadaha ardada ay leedahay qofka bedelo waxyaalo badanay culamadu ku sheegaan masalan laba qof baatiyin dhul baa idinka dhexeeya xuduud baa idiin dhexaysa beer baa leedihiin ama guryo baa daris la tihiin sohdin baa idiin dhexayso sohdintan baad burburinaysaa waad doodisay waad bedeshay si aad ninkan kale dhulkiisa u qaadato dhulkiisa aad ula wareegto marka waa man hayara manaara alardi ama dad baad dad boobtay dhulkoodii baad isa boobtay yaad wax kale ka dhisato ka samaysatay marka waxaasoo idin baa soo gelayo oo kasbiga iyo waxa yani calaamaatulkasbigay ka mid tahay takyiir manaar alardi marka afartaas ayuu nabigeena ii waramay buu yiri cali ibn abi aalib marka maxal shaahidkeena xageebuu ahaa waxaa weeye lacana allahu man dabaxa ligayri illah halkaas weeyaan ilaahay axadaan ahayn qofka wax u gowraco ilaahay baa lacnaday subxaanahu watacaala lacnadana waxaan idhi albucdu can madaani araxmati wa mawaatiniha watardu canha baa loo jeeda yacni fogeyn laga fogeeyo meel alla meeshii raxmad lagu malaynayo iyo yani ma arkaysa cayrin laga cayriyo yani raxmaddii iyo naxariista ilaahay laga fogeeyo wey walidaalika dadkaas axadkaas la lacnaday imaamu nawowi markuu xadiidka imaamu muslim fi saxiixi uu ku warinayo markuu sharxayo weliba qeybtan oo lacana allahu man dabaxa ligayri ligayri illaah markuu sharxayo hadal aada u qiimo badan ayuu ku sharxaa imaamu nawowi fi saxiixihi fii sharxihi wuxuu leeyahay fain qasada daabixu maca dalika qofkan xoolaha ilaahay cidaan ahayn u gowracayo qofka xoolaha gowracayo hadalkaa walaalyaen u fiirsada waa imaamu nawowi oo macruufa taqaanaan muslimkana sharxay hadalkaasuu odhanaya wuxuu leeyahay fain qasada daabixu maca dalika tacdiima almadbuuxi lahu hadduu u qasdo arrintaa markuu wax gowracayo qofka uu u gowracayo weyneyn oo weyneynayo hadduu u gowraco axadkaas oo u gowracayana wa kaana gayra allahi ilaahay axadaan ahayn ou yahay yacni ilaahay axadaan ahayn ou yahay axadka oo weyneynayo wax u gowracayo amase aysan ahayn walcibaadata lilah ilaahay wax loogu dhowaado oo rabbi ou ku caabudayo aan ahayn ayuu u gowracaya marka wuxuu leeyahay hadduu sidaas sameeyo kaana daalika kufraa arrintaas waxay noqonaysaa gaalnimo buuli dabxiga annaga iska sahlinayno leenahay waa xuskii shiikh fulan aan xoolaha u gowracayno shiikh fulan xuskiisii waa aan leenahay oo xoolaha iskaga gowracayno ku magacaabayno yacni nala sahlan oo weliba shiikh fulan baa la tacdiiminayaahoo ma arkaysaa ziyaaradiisii baa soo gashay oo dhexda hala xirto oo hala uruuriyo xoolahana laleeyahay tacdiimka aada ujeedid waa kaasoo kale weeyaan kaana daalika kufran buu leeyahay fain kaana daabixu musliman marka qofka tacdiimka wax u gowracayo hadduu axad muslima aha qabla daalika dabxigan intuusan samaynin horteed haddii uu muslim ahaa buu yihi saara bidabxi murtadaa imaamu nawowi fi sharxi buu ku leeyahay saara bidabxi murtadaa gowraciddaas ou gowracay hadduu intuusan gowracin ka hor oo muslim ahaa gowraciddaa ou gowracay ayuu sababteeda ku noqonaya murtad buu ku noqonaya qofkiisu islaamka ka baxay buu noqonaya buu oranaya marka qofkii raba xadiidka sharaxiisa ha raajiciyo fii sharxi saxiixi muslim ha ka raajiciyo qowl imaamu nawowi raximahu llah arrintaa marka shayga dabxiga la yidhaahdo ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala isagaa loo gowraca shaygii cibaado uu ka dhigay in loo gowracana ha loo gowraco masalan ilmaa kuu dhashay waa sunna caqiiqaa la yidhahdaa waa la gowraca caqiiqaa la yidhahdaa waa la gowraca yowma naxriga ciid aladxaa weeye waad gowracaysaa maxaa yeelay fadli badan buu nabigeena ku sheegay naxriga sidaas oo kalea hadyiga aada kaxaynayso ood la tegeyso muxuu ahaa kacbada aad markaa xajinayso la tagto iyadana waad gowracaysaa marka yacni waxa weeyaan shayga dabxiga la yidhaahdo waxaanan cibaado ahayn markaad ilaahay axadaan ahayn aada u gowracdo shay aan rabbi lagu caabudo waxaan ahaynna aada ugu samayso ama uusan ahayn shaata laxmi cuno la cuno shaata laxmi wax la yidhahdaa jiro neefaa soo qalatay gurigaadaa ku cunaysa ujeeda martibaad ku marti qaadanaysa waxyaalahaas oo kale waa wax iska caadiya wey waa shaata laxmi waa hilib cuno la cunayo caadiya laakiin tacdiimka shayga aada ula qasdayso ula qasdayso weeyaan oo aada hebel ku weyneynayso oo waa shiikh fulaan baa iskale aada odhanayso ama jirmi fulaan baa iska laho haddaan loo qalin jirmigu intaasoo dadkiibuu naga baabi'inhayaayo ma arkaysaa yabare iyo waxa ay sheegaan iyo mingis iyo boorane iyo balada waxay sameeyaan oo dhan xoolaa loo qalaa waxaasoo idin waa murtad buu qofku ku noqonayaa wey waa ku ridoobaya wey waxaad og tihiin yacni xadiis kaleeto oo ma arkaysaa imaamu axmed oo warinaayo bisanadihi can taariq ibni shihaab uu ka warinaayo xadiidkaas waa xadiid macruuf ba taqaanaan dabxiga khutuuradiisa waa xadiidu dubaab wey duksi nin gowracay baa cadaab ku galay duksi buu gowracay buu cadaab ku galay wax kalena ma ahane yacni axdan allah ahayn buu u gowracay duksi hadda wax la gowraca maasha wax macnaa leh kaas buu cadaab ku galay buu nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas waa xadiis macruuf oo aada garanaysa wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam dakla aljanata rajulu fii dubaabin wa dakala annaara rajulu fii dubaabin qof ayaa jannadii ilaahay nin baa galay duksi sababtiibuuna ku galay axadna cadaab buu galay naartiibuu galay duksi sababtiibuu ku galay buy markaasay saxaabadii weydiiyeen oo wakayfa dalika ya rasuula allah see ku dhici waa maxay arrintaa bal noo sheeg bay dheh see weeye arrintaas markaasuu nebigu wuxuu yihi mara rajulaani على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي ما أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار يعني حديث كافير وحوليه يعني مركو النبي الموسيق أي دهنان بوحيري لبنن أيا وحي صومرين بد قوم بي صومرين qoomkaasi waxay leeyihiin sanam sanam baa meesha u yaala sanamkaas yacni qof meesha soo maro oo gudbi karaa ma jiro way doodinayaan yacni ma gudbi karo ilaa oo wax ma arkaysaa wax dhiiba maahe waa inuu taqarub sameeyo oo wax u gowraco mooye hadduu wax gowraci waayo meeshay ku dilaayaan marka labadii nin nin kamid ah ayay soo qabteen markaasu waxay yidhaahdeen qarib bay dheheen sanamkeenna wax u gowrac markaasuu wuxuu yidhi laysa cindii ma uqarib wax aan gowraco oo aan ugu dhowaado ma hayo yani waa ogol yahay laakiin ma hayo markaasay dhaheen qarib walow dubaada yani duksi soo qaada xataa duksida allah ka dhige gowrac bay dheheen sabarkeena u gowrac markaasuu duksigii inta soo qaatay u gowracay waa sii daayeen ninkii waa tegey fakalluu sabiila farahay ka qaadeen waa daayeen fadakala annaara nabiga sidaasuu yihi calayhi salaatu wasalaam naar ayuu galay markaasay kii kale waxay ku yidhahdeen wa qaaluu lilaakhar qarib kii kale waxay ku yidhahdeen war adna wax bixi markaasuu yihi maa kuntu liuqariba liaxadin shay-an min duuni illah qof ilaahay ka soo haray axad ilaahay ka soo haray oo aan wax u gowracayo ma jirta buu yihi ninkaas halkaasu istaagay ma samaynayo buu yihi ilaahay mooye axad kaleeto aan yani ma arkaysaa xoola aan u gowracayo ma jirta buu yihi markuu sidaa yihi fadarabuu cunuqahu fadakala aljanna way dileen madaxay ka gooyeen markay dileen jannadii ilaahay buu galay buu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka labadii nin midna duksi ou diiday qalitaankii ayuu cadaabku ou janno ku galay midna duksi ou qalay oo sanam ou u qalay ayuu cadaabkii ilaahay ku galay weeyaan marka shayga yacni la yidhaahdo dabxiga inuusan sahlanayn arrintaasaa ku tusinaysa haddaa wax gowracayso ilaahay subxaanahu watacaala u gowrac tacdiim haddaa wax ugu gowracayso rabbigaaga ku tacdiima muujeeda axad kaleeta waxa ugu gowraci walidaalika qurtubi yani wuxuu kasoo guuriyaa xasan basri xasan basri ninkaa taabiciga macruufka ah ayuu hadal kasoo guurinayay in yani la weydiiyey waxaa la weydiiyey can imra'atin camilat cirsan lilucabiha haween baa aroos bay lahayd marka kuwa u ciyaarayo ayada u ciyaarayo oy soo kiraysatay oo arooska inay ugu ciyaaraan ay ugu tala gashay ayay ma arkaysaa haweentaasaa la weydiiyey fanaxarat jazuura haweentii waxay u qashay dadkii u ciyaarayay iyay geel u qashay markaasuu wuxuu yihi xasan basri baa la weydiiyey ka waran xoolahaas ma la cuni karaa baa layihi markaasuu yihi laa tu'kal lama cunayo liannahaa dabaxat lisanamin waxay u gowracday sanam bay wax u gowracday sidaa darteed lama cunayo buu yihi waa laga tegaya faraha laga qaaday maxaa yeele ciyaar oo fisqi ah ayay u samaysay ay ugo yani ma arkaysa xoolaha fisqiga ay samaynayaan bay ugu gowracday marka saa darteed yani dabxiga waxaa weeyaan waa shay aada iyo aada khatar u ah wey marka aad aan uga digtoonaan ummaddaanana aaday ugu baahan tahay yani ilaahay axad aan ahayn yaan wax loo gowracin waa inaan barno weya waa inaan ilaahay axad aan ahayn aanaan waxba loo gowracin walidaalika culammada markay ka hadlayaan wamaa uhilla ligayri illah aaya aayadaha markii aayaddaa laga hadlayo wamaa uhilla ligayri illah hilaalku waa rafcu sawt wa dabaqa oo kor loo qaado ibnu taymiya markuu aayaddaas sharxayo wuxuu leeyahay daahirka aayadda wamaa uhilla ligayri illah waxaa weeye annahu maa dubixa ligayri illahi yani waxa ilaahay keyrkii loo gowraco ayaa loo jeeda wamaa uhilla ligayri illah mithlu an yaquula qofki inuu yidhaahdo haadihi dabiixatu likada waxaan ilaahay ahayn inuu yidhaahdo arrintani waxaa loo qalay shayga fulaaniya loo qalay haadihi dabiixatun likada inuu yidhahdo shay fulaan baa loo qalay wadaad fulaan baa loo qalay yani qabri fulaan baa loo qalay waxaasaa loo qalay in la yidhaahdo oo aanan shayga nasuusta iyo sharciga kusoo arorta aanan ahayn kolka dabxiga ilaahay baa loogu dhawaada fasalli lirabbika wanxar sida ilaahay nabigiisa uu ku leeyahay wey waa taqarub ila allah ilaahay baa loogu dhawaada marka yacni arrintaas waa in ayadana aada iyo aada loogu baraarugo wey shayga katacdiini bilqawli walictiqaadi taasaa la yidhahda yacni weyneyn oo aada shayga weyneyneyso ama aada qowl ku weyneyso hadal ama ictiqaad aad ku weyneyneyso ku xadgudidda lagu xadgudbaa la yidhahda ifraad lagu sameeyaa la yidhahda marka arrintaas ayuu khuluwiga aada iyo aad ayuu muntashir mujtamaceena ugu yahay aada dadka saalixiinta wan wanaagsan lagu xadgudbo waxaynan ahayn laga dhigo bimacnaa martabadoodii intaad ka qaado baa martabo aynan gaarin baad gaarsiinaysaa martabo addoon waa addoon darajada ugu sarreeya oo qofka bani aadamka uu gaaro waa inuu addoon noqdo nabigeennan ognahay calayhi salaatu wasalaam waan ognahay dadka yani rasuulka ilaahay baa ugu khayr badan ugu fadli badan haddana darajada ugu sarraysa u gaaray nabi maxamed waa inuu addoon ilaahay u noqday addoon ilaahay inuu noqdo weeye darajo ka sarraysa ma jirto cubuudiyada addoonnimada uu nebi maxamed gaaray calayhi salaatu wasalaam marka martabat alcubuudiya intaad ka qaado in martabat aluluhiya axadka la geeyo ba aada iyo aada khutuuradeeda aada u tiro badan tahay taasaa quluwiga waxyaalaha ke- waxyaalaha uu keena taasaa ka mid ah qofkii baad ku xadgudbaysaa mansiladiisii mansilo aan ahayn ayaa dejinaysaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala dadka ahlu kitaabka isagoo la warramaya iyo qur'aanku wuxuu leeyahay yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaqa laa tagluu fii diinikum diintiina ha ku xadgudbinina yacni ifraad iyo tafriid labadaba midna ha la imaananina marka ahlu kitaabka mar haddii lala hadlay hadalkaas waxay mufasiriintu leeyihiin waalkhitaabu wain kaana liahli lkitaabi yacni khitaabka ahlu kitaabkaba ha lala hadlo dadka lala hadlayo ha noqdeen laakin fainahu caamun waa caam weeyaan yatanaawalu jamiica alummat ummaddeena oo idil arrintan wuu caam buu ku yahay wuu gaarayaa weeyaan muxuu caam ugu yahay yacni arrintan ay ummaddeennana oo usoo gelayaan taxdiiran lahum an yafcaluu binabiyihim sala allahu calayhi wasalam ficla annasaara fii ciisa waalyahuudu fii cusayrin yacni waxaa laga laga- looga digayaa marka ahlu kitaabka la leeyahay laa taqluu fii diinikum ha ku xadgudbinina marka la odhanayo ummadeennana way ku jirtaa leanna ayagana waa loo digayaa waxaa looga digayaa in ay nebigooda ku sameeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidii ay nasaarada nebiyullaahi ciisa ay ku sameeyeen ugu xadgudbeen oo ay darajat uluhiya ay gaarsiiyeen wakadalika yahuuduna cuseyr ay ugu xadgudubtay oo kale oo ilaahnimo ay gaar yacni ibnullahi ay gaarsiiyeen ilaahay inankiis inankiisi wiilkiisa inuu yahay ay gaarsiiyeen marka huluwiga yani waana laka reebay walidalika cabdullahi bn cabaas fi saxiixi الbukhaari asar uu leeyahay ayuu imaam اlbukhaari fi saxiixii kusoo guuriya waxa uu leeyahay markuu aayaddaa sharxayo waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna wadda walaa suwaaca walaa yaguusa wayacuuqa wanasra waqad adaluu kafiira aayaddaas markuu sharxayo cabdullaahi bni cabaas wuxuu leeyahay haadihi asmaau rijaali صaalixiin min qowmi nuuxin falamaa halakuu awxa ashayطaanu ilaa qowmihim an insibuu ilaa majaalisihim alatii kaanuu yajlisuuna fiiha ansaaba wasamuuha biasmaa'ihim fafacaluu lam tucbad xata idaa halaka ulaa'ika wanusiya alcilmu cubidad cabdullahi bn cabaas hadalkaas oo odhanaya yani imaam albukhaari ayaa fi saxiixii kusoo guurinaya afarkaasi weeyaan asmaadaas oo shantaa magacoo lasoo sheegay wadda iyo suwaac iyo ma arkaysa yaquus iyo yacuuq iyo nasri asmaadaas wuxuu leeyahay cabdullaahi bn cabaas waxay ahaayeen oo fii suurati nuux ku jirto asmaau rijaalin saalixiina dad wan wanaagsan magacyahood bay ahaayeen oo ma arkaysa qowmu nuux ka mida buu leeyahay markii ay dadkaa saalixiinta dhinteen ayaa shaydaan dadkii saalixiintaa ay ka dhinteen yuu u waxyooday oo wuxuu yidhi war meelihii ay fariisan jireen oo cibaadada ay u fariisan jireen ha la dhiso dhisa buu yidhi ansaab ka dhisa wax tamtaallo aad ku aqoonsataan dhista buu u dhisa buu yidhi ayaga aad ku garataan markaad yacni dhistaanna ansaabtaa iyo waxaa yacni asnaamtaa taagtaaganaa dhistaan ku magacaaba magacyahoodii shantaa magac u bixiya sidii bay yeeleen laakiin lama caa- lama caabudin isla markiiba lama caabudin markii ay dadkaas dadkii sameeyey waktigaa jooga ay baaba-een oo dhinteen oo cilmigii la halmaamay markaa kabacdi ayay dadku caabudeen oo ay la yimaadeen weya marka waa alghuluwu fi saalixiin dad saalixiina lagu xadgudbay wey walidaalika ibnu qayim aljawziya wuxuu leeyahay dadkii salafka ahaa in badan oo ka mid ah waxay yani waxay yidhaahdeen aayaddaa markay fasirayeen lamaa maatuu cakafuu calaa qubuurihim uma sawaruu tamaasiilahum uma taala calayhim alamadu facbaduuhum hadalkaas buu yihi yacni ibnu qaymaa soo guurinayo dadkii salafkii waxyaalahay yidhaahdeen waxaa ka mid a taas oo kale yacni wuxuu leeyahay ayaddaa markay fasirayaan markii dadkii ay dhinteen dadkii saalixiinta ahaa iyo qabrigoodii aada ictikaafeen qubuurtoodii bay ictikaafeen oo iska fadhiisteen halka ay ku cibaadaystaan oo halkaa ay fadhiyaan markaasay waxay sameeyeen suuraddoodii oo kale ay timtaal ka sameeyeen timtaal oo sanam ah ayay suuraddiisii oo kale ka sameeyeen muddadii baa ku dheeraatay markay muddadii ku dheeraatay ayay markaa kabacdi caabudeen markaa kabacdi bay caabudeen fataa weeyaan marka alguluw bisaalixiin asbaabta bani aadamka kufriga iyo shirkiga u keento waxyaalaha ugu horeeya u ka mid yahay marka ha ku xadgudbin qofkan inuu addoon yahay u ictiraaf hadduu saalix yahay oo wanaagsan yahay salaaxiisa isagoo anfacaya ilaahay la hortegaya wuxuusan awood u lahayn ha waraysanin muujeeda ha baryin yacni ha u qaysana marka dhib kugu dhaco taasoo kale baa lagaa rabaa weeyaan walidalika nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam xadiid imaamu الbukhaari wa imaamu muslim fi صaxiixayn ay ku warinayaan xadiidu cumar ibn khadaab radi allahu canhu waxa uu leeyahay laa tudrunii kama atrat الnasaara bna maryam inama ana cabdu faquluu cabd اllahi warasuuluhu xadiiskaas waa cadiga aan maraynay wuxuu leeyahay laa tudrunii alطrاء waxaa la yidhahdaa mujaawazaة اlxadi fi اlmadxi wاlkadibi calayhi yacni ammaanta oo lagu xeel dheeraado oo lagu xadgudbo ayaa idraaga la yidhahda marka haddana been lagu sheego ammaantiisii been loo sheego waxaan jirin laglaga lagu been abuurto taasoo kale weeyaan laa tudruunii ha igu xadgudbinina inta ay ammaantaan ammaantaydii xadka ha dhaafinina kamaa atrat nasaara bna maryam sidii ay igu xadgudubtay nimankii nasaarada ahaa ciisa bnu maryam siday ugu xadgudbeen maxaa yeeley waxay yidhaahdeen nabiyullaahi ciisa oo nebi ilaahi iyo rasuulkiisa ah iyo inta ka qaadeen bay waxay gaarsiiyeen darajat aluluhiya gaarsiiyeen waa waxyaalaha berri sababta ugu noqon doono qiyaamaha markii la tago ilaahay uu leeyahy ya ciisa bna maryam a anta qulta linnaasi ittakiduunii wa ummii ilaahayni min duuni illah berri sabab bay ugu noqona in halka qiyaamaha la weydiiyo la yidhahdo ma adigaa yidhi aniga hooyadee laba ilaah naga dhigta nimankii nasaarada ahaa ma adaa sidaa ku yidhi yani sabab ugu noqon doono marka laa tudruunii kama adrat nasaara bna maryam inama ana cabdun anigu addoon baan nahay buyi addoon baan nahay faquluu cabdullahi warasuuli warasuulu addoon ilaahay baa nahay rasuulkiisiina waan ahay sidaa idhaha cabdullaahi warasuuluhu idhaha addoon ilaahay rasuul oo soo dirsaday taa ayaa nahay laakiin intaa ka badan ha igu xadgudbinina ba oranayo imisaa maanta nabigeena iskala daayi makhluuqaad kale lagu xadgudba qasaaidka haddaad yani ku noqotaan cajaa'iba arkaysa qasiidada cayniyada la yidhahdo waa garanaysaan umalaynaya oo cabdiraxmaan azaylaci ninka la yidhahdo u alifay wadaad kalena uu takhniis u sameeyey qasim albaraawi la yidhahdo beytkaas wax badan waa ka waa ka hadlaa beytka ugu horeeya akri alaa yaa rasuula allahi qalbii mutayamun bixusnin badaa fii wajhika almutalamaci waxa ka horeeya bal horta bilowgiisa takhniiska qasim albaraawi akri wuxuu leeyahay idaa naabanaa khaطb jasiimu mukhayamu wahaaja bina fii hawli shidatina yamu nunaadii rasuula اllahi wاnnaasu nuyamu alaa ya rasuula اllahi qalbii mutayamu bixusnin badaa fii wajhika almutalamaci ujeeda yani taasoo kale yani waa idraaw xadgudub lagu xadgudbo wuxuu leeyahay haddii ay yani idaa naabanaa khaطb jasiimu mukhayam dhib weyn hadduuna asiibo wahaaja bina fii hawli shidatina yamu shidadeenna dhibkeena darteedna ee badda nagu kacdo oo badda annaga ku dhex jirna badda ay nagu kacdo nunaadii rasuula allahi wannaasu nuyamu dadkoo jiifo ayaa nebiga u qaysanayna markaasaa maxaan leenahay alaa yaa rasuula allahi baan leenahay saasaan u qaysanaynaaba oranay waxaad arkaysaan qasaa'idka yani munaaqibka iyo wax lamidka markaa akrisid waxa ku dhex jiro yani wmuriidii ida dacaanii bisharqin aw bigarbin aw naazilii baxrataani fawqithu aw kana fawqa hawaa'i ana sayfu lqada likuli khitaani waa macruuf wa marka yani inuu muriidkiisa uga gargaari karo ma arkaysaa bisharqin aw bigarbin hadduu uga dhawaaqo yidhahdo sheekh shacbuqaadirow hadduu yidhahdo ama badda dhexdeeda uu ku dhex jiro wuxuu leeya anaa u gargaaray maxaa yeele waxaana ana sayf alqada likulli khisaab doon kasta anaa seefta kala goysa baan ahay buu oranay shacabqaadir ma alifina waa muftara calayhi shacabqaadir nin saax- nin saalixa oo waacida oo wanaagsan ayuu ahaa taarikhdiisa ninkii akhriyana wuu garanayo waa shay lagu been abuurtay kitaabkan ay soomaalidu barakaysato oo arbaco walba guryaha lagu akriyo balaayaa ka buuxda balaayo balaayaa uu dadka ka buuxdo maaragta marka arintaasi wax lamid ah baad arkaysaa maarata idraaga lagu sameynaya dadkii saalixiinta ahaa laleeyahay intaa iyo wax kasii daranoo bala ahaa maasha kuwa bastaalla weya marka taa shayga alghuluw bisaalixiin waa aad iyo aad in loogu intibaaho yuu u baahan yahay weya walidalika xadiid imaamu axmed wa atirmidi wabni maaja ay ku warinay ay warinayaan xadiida cabdullahi bni cabaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay iyaakum walghuluwa fainama ahlaka man kana man kaana qablakum alguluw fi ddiini yani wuxuu yihi waxaan idin kala digayaa idinka iyo ghuluw ghuluw waxa la yidhaha xadgudubka oo ma arkaysa shay kastoo noqdaba ama dad saalixiin ha lagu xadgudbo ama rasuul ha lagu xadgudbo wuxuu doona ha noqdo iyaakum walghuluw idinka iyo waxaan idin kala digayaa ghuluwigaan idin kala digi buy maxaa yeele fainama ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey oo alyahuuda waalnasaara waxaa halaagay waa guluwigii weeyaan marka alyahuuda waalnasaara baan ka soo qaadanay guluwiga oo dadka saalixiinta iyo waxa lamidka lagu xadgudbo ayagaanu ka soo qaadanay dadkaasaan ka soo qaadanay leanna nabigeena markii looga sheekeeyey waxaad arkaysaa qubuurta la dhisayo bal masaajidyaa laga dhisaa nabigeena markii ay haweenkii haweentiisi ay u timid ay xabasha dadka u hijrooday ay ka mid ahay waxay uga sheekaysay in nimankaasi nasaarada ah yani dadka ma arkaysaa inay kaniisada waaweyn ay leeyihiin oo aad ay u dhisaan aad u qurux badan markaasuu nebigu yihi dadkaas waa shiraaru lkhalqi wey maxaa yeele hadduu qofkooda saalixa ou dhinto banow calaa qabrihi masjida qabrigiisa korkiisa ayay masaajid ka dhistaan markaas halkaa ku ictikaafaan weya halkaasay joogaan timtaalay u sameeyaan annagana qubuurtiiyaan dhisaynaa maalin walba masaajid laga dhex dhisaayo waa iqtidaa hadalkii nabigeena uu yihi calayhi salaatu wasalaam ayaa dhab ah latatabicana sanana latatabicunna sanana man kana qablakum yani diraacan bidiraacin wa shibran bishibrin xataa low dakaluu juxra dabdin ladakaltumuuh yani wuxuu yihi latatabicunna sanana man kana qablakum dadka idinka idinka horeeyey wadooyinkoodii ayaad raacaysaan wadooyinka ay maraan baad mari doontaan buu yihi xataa low wuxuu yihi yani waxaad u raacaysaan dhudhun dhudhun baa u raacaysaan waxaa u raacaysaan taako taako ilaa ay galaan xataa hadday abeesalugaaleyda bahasha la yidhaahdo godkeeda ay galaanna aad ka daba gashaan buu yihi xataa low dakaluu juxra dabdin la dakaltumuuh hadday godkaa galaan idinkana waad ka dabagelaysaan buu yihi markaasuu yihi yaa rasuulallah alyahuudu waalnasaara ma alyahuud yahuud iyo nasaara miyaa ujeeda markaasuu yihi faman ilqowm yaa way dadka kale oo ayaga cid kale ma aha marka yani xataa cibaadaadkeenii iyo diinteenii oo dhan baan ma arkaysa ayaga kaga bayanayna alquluub bisaalixiin ayagaa noo keenay qubuur oo la dhisa ayagaa noo keenay waxaad ma arkaysaa muxuu ahaa duquustan la akriyo oo turuqu suufiya ay akriso waa duquusta ay akriyaan ayaga ay guuriyaan oo kaleeto iyo wax lamid ah dad la akriya marka waxyaalahaasoo idin waxaa weeye nabigeena hadalkiisii baa nagu nagu rumoobay salawaatu llahi wasalaamu calayh marka waa in aad iyo aad shayga quluub isaalixiin in aad laiskaga looga digtoonaado wey qofku hadduu dhinto isagoo saalixa oo muslima walaalkaa way duco u baahan yahay isaga u ducee laakiin wuxuusan awoodin ha ka dalbin oo awlaad ha ka raadin caafimaad ha weydiisanin risqi ha su-aalanin cadow inuu kaa qabto ha weydiinin wuxuu awoodi karaba mabale camalkiisiiba waa go-ay camalkiisi wuu go-ay halkaasuu ku ekaa waa dhintay marka isagaa duca u baahan maanta u ducee waadaama nin muslima uu yahay walaalkaayo weya marka mawduucaasna insha allahu tacaala ilaa halkaas ayaan iskaga soo gaabinaynaa muxaadaradeena dambana insha allahu mawaadiicdeena noo harta ayaan kaga warrami doonaa biidn illah wallahu subxaana wa tacaala aclam